imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee cibraaniyada ciise masiix waa ka sarreeya muuse haddaba walaalaha quduuska ah oo ka qayb gala yeedhniinta jannadow u fiirsada ciise oo ah rasuulka iyo wadaadka sare ee iimaanka aynu qiranno aamin buu u ahaa kan doortay sidii muuseba gurigiisii oo dhan aaminka ugu ahaa waayo waxaa isaga lagu tiriyey inuu istaahilo ammaan ka badan tii muuse sida kan guriga dhisa ugu murwad badan yahay guriga waayo guri walba mid baa dhisay laakiin kan wax walba dhisay waa ilaah oo runtii muuse gurigiisa oo dhan aamin buu ugu ahaa sida mididiin inuu markhaati u ahaado waxyaalaha mar dambe lagu hadli doono laakiin masiix aamin buu u ahaa sida wiil gurigiisa ka sarreeya oo gurigiisu waa innaga haddaynu ilaa ugu dambaysta dhiiranaanteenna iyo faanka rajadeenna aad u xajinno haddaba waa sidan waxa ruuxa quduuska ahi leeyahay maanta haddaad codkiisa maqashaan qalbiyadiinna ha adkaynina sidii wakhtigii dhirifka sidii maalintii jarribaadda ee cidlada dhexdeeda meeshii ay awowayaashiin igu jarribeen oo ay igu tijaabiyeen oo ay afartanka sannadood shuqulladaydii ku arkeen taas daraaddeed qarnigan waan u cadhaysnaa oo waxaan idhi had iyo goorba qalbigooday ka qaldamaan oo iyagu ma ay aqoon jidadkaygii sidaas daraaddeed anigoo cadhaysan ayaan waxaan ku dhaartay iyagu nasashadayda ma geli doonaan waa inaynu iimaankeenna xajinno ilaa ugu dambaysta iska jira walaalayaalow yaannu qalbi shar leh oo aan rumaysad lahayni midkiinna ku jirin idinkoo ilaaha nool ka dheeraanaya laakiin maalin kasta iswaaniya intii la odhanayo maanta inuusan midkiinna ku engegin khiyaanada dembiga waayo waxaynu noqonnay kuwo masiix ka qayb qaatay haddaynu aad u xajinno bilowgii kalsoonaanteenna ilaa ugu dambaysta inta la leeyahay maanta haddaad codkiisa maqashaan qalbiyadiinna ha adkaynina sidii wakhtigii dhirifka waayo yaa markay maqleen ilaah ka dhirfiyey miyaanay ahayn kulligood kuwii muuse ka keenay masar oo yuu afartan sannadood u cadhaysnaa miyaanay ahayn kuwii dembaabay oo meydadkoodu cidlada ku dhecdhaceen oo yuu ku dhaartay inaanay nasashadiisa gelin kuwii isaga addeeci waayey mooyaane oo waxaynu aragnaa inaanay geli karin rumaysadarro aawadeed